dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nneteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saamayn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nneteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey assalaamu calaykum reeriyo ergaan ii salaamay magaca waa degmada sanawalaweyn ee gobolka manshabeellada hoose doctoorka waxaa warsanayaa koroonaha jidhka baa ka dhuuqayaa meesha jidhkeeda ku dhisnaanayaa waxaa doctoorka in su-aashaas inosoo jawaabo waana mahadsantihiin reeriyo ergo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mahadsaneed cali xaaji oo degan degmada walaweyn haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cali xaaji su-aasha cali xaaji waxaan u fahmay aniga cudurkan covid nteenka haddii uu kugu dhaco ma ku baabi'inayaa mise muuqaalka jirkaasa sidiis ayuu ahaanayaa runtii arrintaas shaqo kuma laha cudurkan safmarka covid nteenka sababtoo ah cudurkani inta badan wuxuu saameeyaa sambabada ama habadhiska hawmareenka mar haddii aad cunaysid cunto wanaagsan oo dhelitiran oo wanaagsan waxay kaa caawinaysaa cuntadaas difaaca jirkaaga inuu xoogaysto sidaas si la mid ah awoodna aad u yeelato inaad ahaato qof aan luminaynin miisaanka jirkiisa balse haddii aad joojisid cuntadaas dheelitiran markaa adiga ayaa diyaar u ah inaad lumiso miisaanka jirkaaga walaali magacaygu waa cabdirasaaq xamid waxaan joogaa baydhabo janaay anagoo joogo meel baadiya ah covid nineteenka qofka haddaan ugu shaki seen yeeli karaa asalaamu calaykum waxmatullahi barakaatu mahadsaneed cabdirasaaq maxamed oo jooga magaalada baydhabo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdirasaaq waxaad samayn kartaa walaal qofka aad ugu shakisay inuu qabo cudurkan covid nineteenka meelagooni ah ku ilaali qofna yuusan u tegin sidaas si la mid ah ha ku dadaalo ama ku dadaala nadaafadda guud iyo midda gaar ahaaneed sidoo kale waxaa wanaagsan in la raaco tilmaamihii caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef kuwaasoo ahaa tilmaamaha in gacmaha layska dhaqo muddo labaatan ilbiriqsi iyadoo lagu dhaqaayo saabuun iyo biyo korka ka socda in la isticmaalo ayaa wanaagsan ganfur xirkii iyo gacmogashiga iyadoo layska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga haddii uusan heli karin ganfur xirka caadiga ah ha isticmaalo maro nadiif ah asigoo ku xidhanaya maradaas ganfuurka in dadka ay kala fogaadaan ayaa wanaagsan oo yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la isticmaalo tiish ama xusulkaagi oo laaban marka aad qunfo aysid ama hindhisaysid
alow salaamu calaykum radio erga magacayga waxaa weeye cabdullaahi xasan sheekh waxaan kasoo hadlayaa gobolka gada gaar ahaan elo waxaan doobanayaa inaan idin weydiiyo sidee cudurka covid nineteen qofka daweynaya iyo qofka kaleeta ay ku kala fogaan karaan maadaama la yidhi qofka inkasta oo hal tilaabo ama laba mitir oo kale ka fogow inkastoo la yidhi qofka daaweynaya sidee qofka kale ku daaweynaya fadlan waan idin salaamayaa radio erga mahadsaneed cabdilaahi xasan sheekh oo jooga gobolka gadow haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdulaahi qofka cudurkan safmarka ah covid nineteenka daaweynayo wuxuu isticmaalayaa aqab loogu talagalay kaasoo lagu magacaabo qalabka badbaadinta qofka b b e afka qalaad lagu yidhaahdo b b e afka qalaad lagu yidhaahdo kaasoo ah dhar la xirto sidoo kale wuxuu si joogto ah u xiranayaa weji xirkii iyo gacmogashiga isagoo ku dadaalaya nadaafadda gacmihiisa wuxuu si dhow ah ula soconayaa naftiisa sida haddii uu qandho dareemo ama uu isku arko calaamadaha cudurka covid nineteenka kuwaasoo ahaa qofaa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan madax xanuun daran salaamullahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabta radio gado radio ergo ku xiran waxaa idinku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacaygu waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdiwali xasan waxaan joogaa degmada dowlad soomaaliya gaar ahaan gobolka gado waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka cudurka coronavirus muxuu gudbi karaa haddii aan xaaskayga shumiyade iyadoo qabta cudurka ama qufaca calaamadaha lagu garto corona iyadoo haysta ma igu gudbi karaa ayaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waad mahadsantihiin dhammaan asxaabta ka shaqaysa ee radio ergo assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu mahadsaneed maxamed cabdule xasan oo jooga gobolka gedo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed haa wuu kugu dhacayaa cudurka safmarka ee covid nineteenka haddii aad shumasid qof qaba cudurka covid nineteenka waayo waxaa laga yaabaa in ay ku soo gaaraan ama ay ku soo gaarto andhuuftiisa ama dhibaha afkiisa ka soo baxaya bismillaahi raxmaan raxiim naadigeed waa in wada salaami magaceedu waa yusro oo ku suran degmada maadaay waxaan daktoorka weydiinayaa corona fayrisa macaanka covid-nineteen sida calaamadaha lagu garanayo maadaama oo dalka soomaaliya si yaraano ana dadka oo haddana la aftaay daktoorka intaas ayaa weydiinaa raadiyadka waa mahadsantii maadaama daktoorka wax ka fadhiisaname salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsaneed yusro oo joogta degmada mahadaay haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda yusro calaamadaha lagu garto cudurkan safmarka oo covid nineteenka waxaa ka mid ah qofaa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa intaas soo raaca in qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqaatiirtu ina siisay allahayna dhowre maatiin ibaadaysta